assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sulbaad duro maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi barihi ayaad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan arrimaha qoyska ah oo khamiis walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta star taarikhdu waxaay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka waxaa markaas idiin daadahinaya anigoo ah musaab ismaaciil saaxiibka yuusuf bakad ee qeybiga la noqon doona mowjadaha kala duwan ee idaacadda ayaadna naga maqlaysaan dhegeystayaal haddii aad joogto caasimadda nairobi haliber shan dhibic sagaal ayaad naga dhegeysanaysaan haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo ismaamulka mombasa iyo xeebta haliber saddex dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan wajeerna waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex marsabitii deegaanada hoostaga siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba haddii aad ku sugan tahay mandheera iyo nawaaxigeedana sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad naga maqlaysaan dhankaasi iyo gaarisa dhadhaab masalaan iyo tanariva sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga dhegeysanaysaan haddii aad joogto balambala banaaney madogaashe meeru iyo isiolo haliber laba dhibic saddex ayaad naga maqlaysaan haddii aad ku sugan tahay muqdisho sagaashan iyo toddoba dhibic eber ayaad naga dhegeysanaysaan haddii aad joogto laysimi siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo kismaayana siddeetan iyo sagaal dhibic shan ayaad naga maqlaysaan si guud barteena internetka ama website-ka ee w w w star f m c o k e ayaad kala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda dhegeystayaal inagoo markaasi barnaamijkan arrimaha qoyska khamiis walba ku falanqeyna sidoo kalena ku gorfeyna arrimaha markaasi wax ku oolka u leh iyo waxtarka u leh ee qoysaska markaasi soomaalida ee wada jooga kuwa markaasi iminka aqalgalay kuwa soo wada noolaa iyo kuwa iyagu muddada wada joogay isku raagay dhammaantood waxyaabaha markaasi xaqiiqada dhabta ee ka jirta qoysaska soomaalida si gaara waayahan dambe ayaanu eegna dhegeystayaal iyada oo markaasi inta badan la sheego farqiga weyn ee u dhexeynaya waa dadka markaasi iyagu wada jooga markii la isku barbardhigo xiliyadii hore iyo iminka wakhtiga aynu joogno dhibaatooyin badan oo soo kordhay dhibaatooyin markaasi uu la yimaaday haddii ahaan lahayd teknolojiyadda iyo weliba xaaladda iminka dunida ay ku sugan tahay iyada oo sidoo kale aanu eegno bal xalalka loo heli karo dhibaatooyinkaasi iminka qoysaska jira waa kala tega iyo weliba qoys burburka oo si ziyaada ama si ziyaadayey maalinba maalinta ka dambeysa waa muddooyinkii lasoo dhaafay dhegeystayaal si gaara markaad eegto deegaanada markaasi soomaalidu ay ku nool yihiin tusaalena markaasi kugu filanba dadka adigu kaa agdhow haddii ahaan lahaayeen qaraabadaada iyo weliba xitaa asxaabtaada iyo jiiraankaagaba waxaa leeyahay meel walba waa laisugu jira maanta yuusufo waxaanu eegi doonaa dabcan qodob aad iyo aad u muhiim u ah waxaanu eegi doonaa waa raadka ay dhaliisha badan ee ninka ku yeelato xaaskiisa ayaanu eegi doonaa yacnii bal waxyaabaha haddii ay wax ka bedelayso iyo haddii ay markaasi wax u dhimaysaba waad og tahay oo waxaa iska jira dhaliil badan oo markaasi ninka uu markaasi labada dhinacba hataa markii la eego ama haato gabadha dhaliil ay jeediso ninkana dhaliil markaasi uu isaguna xaaskiisa uu u jeediyo laakiin dhaliishaasi yuusuf laba ayaa loo kala qaadaya leeyahay oo waxa ay noqon kartaa mid waxtar u leh qoyska mid markaasi sidoo kale waxay noqon kartaa saameyn markaasi negativa ku yeelata qoyska si gaara ee gabadha muddo dheer ayaa markaasi ay xildheerayaasha cilmi bulshadu markaasi ku howlnaayeen daraasaynta iyo fahamka waxa ay markaasi ku kala duwan yihiin lamaanaha farxadda ku wada nool iyo kuwa khilaafka iyo murugada la nool iyo sidoo oo kale sidii ay u heli lahaayeen sababta kala duwanaanshiyahooda waxaana markaasi ay xoogga saareen muhiimadda ay sheegeen inay leedahay ka fogaanshiyaha hadallada dhaliisha ah iyo ereyada taban ee labada ruux midkoodkan kale uu u jeediyo taas oo ay u arkaan inay ka mid tahay sababaha xiriirka xumaynaysa yuusuf aad aragtaa waxaan leeyahay ha laga fogaado waa qodobka ugu koowaad ay ka bilaabeene oo iyagu waxay ka eegayaan dhanka taban ama negatifeka ayay ka eegayaan waxay leeyihiin bal ha laga fogaado labada ruux midkoodba ee kan kale hadalka uu u jeedinayo taas oo arkay inay mid tahay sababaha markaasi xidhiirka xumeynaya xooggan ay saaraan muhiimaddu ay leedahay inay markaasi ka fogaanshiyaha hadalladan dhaliisha ah iyo erayada markaasi qallafsan laakiin hadda waxyaabahaasi waad aragtay oo ay ku soo bateen ee dadka iyagu ee qoysaska soomaalida oo hadda wada jooga wax kale la iskuma haya ayaa leeyahay yuusufow waxaa la isku haya waxay tahay dhaliil joogto ah afar iyo labaatan saacadood qofka markaasi waxa afkiisa ka soo baxo uu ku hadlaya dhaliil nooc ayu nooc dad waxaa jira mogtaha yuusuf ee ka samaysanba waxa ugu yareen negative yacni dad waxaa jira ama wixii ha wanaagsanaado ama ha xumaado isaga mar walba waxuu iska jecel yahay dhaliishaasi yacni inuu wax saxo inuu qof dhaliilo way jiraan dad badan ayaa jiro dad waxaa jira iyaguna aan ka helin ee dhaliishaasi faraha badan oo maanta markaad wixii u sheegtay aad markaasi ee, dhagahadalkii faraha badnaa ee aad ku soo celcelinayso maanta dhan daqiiqad kadib saacad kadib ama maalin kadib yacnii way badanaysa ayaa leeyahay taasina cilmi baarayaashu ama markaasi cil- ee, xildheerayaasha cilmiga bulshada waa waxa ugu koowaad ay ka digeen oonay leeyihiin raadka ay markaasi ee, ku yeelanayso xaaska ama ninka haddii aad badiso dhaliishaasi
waa hagaag een, muscab waa sidaa ka dhabaajisay inta badan waxyaalaha caqabadaha ee dhibaatada ku keena Een, waana tan hadda saaka aan daba socno oo raadinayno sida kadib markaan wada aragnay muscab waxeelarayaasha waxyaalaha inta inta badan hadda ay ka hadlayaan ama si- kadib daraasad fara badan la sameeyey oo lagu soo ogaaday waxyaalaha inta badan labada qof ay kala karahaystaan mise mar walba kusoo noqnoqda labada qof hadday gabadha tahay iyo hadday ninka tahay laakiin halkan waxaa laleeyahay waxyaalaha gabadha markaas ay dhibsanayso maxay tahay oo inta badan lagu soo celiyay la garaya waa tan dumarka iyada la garaya laga yaabaa in dumar ahaan ay ka qaato laakiin waxaa leeyahay shay haddii markaas ay dhacdo inta badan waxaa leeyahay ragga qaar ee hadda markaas jiil dabcan waa waa qarnigan hadda taagan leeyahay dabcan way soo celceliyaan oo halka kuwii hore kuwii hore markaas iska hilmaami jireen shay oo- oo markaas laga yaaba inay si qaldan u dhacdo ayaa laga yaabaa inay soo noqoto ilaa iyo afar iyo labaatan jeer mise konton jeer inay kusoo noqonoqoto taasoo dhibaatay markaas ku keeni karto qofka leeyahay Ee, dabcan cilmi baarayaashu waxay sidoo kale soo ogaadeen een, muscabo in wax ugu weyn ay uu ku kala duwan yihiin laba qof ee lamaanuhu ee farxadda ay ku wada joogaan iyo weliba kuwa murugada ku- inta badan u wada dhexayso ay markaas ay tahay qaabka ay u wada macaamilayaan labada qof hadday ay labada qof ay si wanaagsan ay labadooda isku fahmayaan isku wada macaamilayaan ama labada qof macaamilka qofka qofka kale uu ka helayo waa tan ayada qofka su- u suurtagelin karto in sidoo kale macaamilka qofku ka bartay laakiin hab wanaaga ayaa inta badan muscab meesha soo gelaysa labada qof habka ugu wanaagsan uu gabadha ku dhex dabcan oga dhexli karo mise ka dhex ka dhexli karo wanaaga iyo weliba in ay qofka uu- wuxuusan ku- dabcan wuxuu ku arkay iyo wuxuusan ku arkin inuusan markaas ku dhaliili karin iyadoo tan loo cuskanayo qofka inuu qaladaad u ka dhici karo inuu bini aadan yahay qofka ay inta badan xeeldaraasha ay isticmaalayaan mise adeegsanayaan una joogteynayaan in markaas haddii shayga u dhaco oo markaas aysan ka badan leeyahay saddex mar oo laakiin saddexdaas mar waxaa leeyahay kala waqti inay kala ahaadaan laakiin waqtiga laga hadlayo ma ahan muscabo waxaa laga hadlayo saddexdaas waqti oo waxaa leeyahay yaysan ahaanin maalinta dabcan maalmo kale inay soo galaan laakiin hal maalin oo keliya ayaa la doonaya qofka in saddexdaasi haddii uu qofka ku badata leeyahay in qofka uu dhaliilo mise gabadha uu dhaliilo mise gab- ninka ama gabadha ay dhalisha ninkeeda waa inay markaas aysan ka badan saddexdoodaba saddex jeer in qofka uu sheegto uu badsan uu dham- uu dabcan maalintu ayuu dhamaysan karaa mise uu ka dhigan karaa ama sidoo kale ilaa habeenkii qofka geysasin karaa laakiin intaasi in qofka ku celceliso waxay ku- wax ku noqonaysa uur ku taalo oo qofka dhibaato ku keeni karto iyo in sababaha ugu horeeya ee murugada qofka ku keeno ama ay ku keenayso inay tahay isku dheelitirnaanta ama isku dheelitirla- eh, isku dheelidhiran- een, eh, isku dheelidir- eh, dheelidla-aanta markaas labada qof ka dhex jirto waa xiriirkooda eh, labada qof inta badan taaban karta qofka kale waxayna sheegayaan in dhaliil iyo weliba faallo kasta oo qofka taaban karta lamaanuhu midkooda inuu markaas ka bixinayo qofka kale kan kale oo markaas jawaab qaldan uu siinayo mise jawaabtii qofkii si qaldan ama ugu bixinayo asagoo daba socdo mise raadinaya laleeyahay sheegii marka hore ama qayb qaybtii markaas dhacday ama lagu dhaliilay inuu daba taagan yahay ayadoo markaas xitaa haddii wax weydiinayso wuxuu dabcan ugu jawaabayaa shayga ama ficilkii markaas ay samaysay in markaas uu ku tilmaamay inay mid ahayd mid wuxushnimo ah mid aan wanaagsanayn dabcan laga yaaba xitaa inay mid iska basiid ah mid mid fudud inay iska tahay shaygii laakiin uu kusii adkeynayo ama sidoo kale ugu falcelinayo qaab markaas qofka uu ku qalqalgelin kara xitaa ama sidoo kale ay ku nici karto waana tan hadda inta badan jiilkan markas oo dabcan raalli ahada waa qarnigan hadda taagan muscab oo laga leeyahay inay aad ugu badan tahay dunidan iyo sidoo kale markaad fiirisana soomaalida oo hadda inta badan een, aan saaka la hadlaynaba ay markaas ku ba- ay ku badan tahay waana dhaliisha waa mid markaas labada qof kala geyn karto sidoo kale isku xiis aysan isku xiisa qabi karin oo laga doonayo qof walba inuu ka wantoobo qofka waxaa leeyahay siduu horta marka hore uu qofkan uu dhaliisha oo markuu dabcan waxaa laga yaabaa intuu qofka horta reer uu yeelanin inuu dad waxaa jira banaanada marka hore intuu arrimahan reeraha iyo qoysaska uusan gelin inuu iska dhaliil badnaa wax walba iska sheegi jiray qof walba iska dhaliili jiray qaab qaldan iyo qaab saxanba inuu inta badan iska dhaliilo laakiin hadda waxaa laga yaaba qofka markuu dhaliisha uu bartay inuu haddana uu ku aqal tago mise gabar uu markaas uu kula aqal tago haddana dhaliishii isla sidoo kale dumarka waxaa laga yaabaa in ayagana dhaliishooda iska badan tahay mar waliba inkastoo ay jirto ee badanta ma aha ay jirto dhaliishooda laakiin waxaa leeyahay mid la isku barbardhigka labadooda ma ahan oo waxaa leeyahay labada qof midkooda ayaa markaas laga doonaya in dhaliisha uu asaga yeerayo waata sidee lagu yareynaya marka qeybaha dambe ayaan ku eegi doonaa marka qaabka lagu yareynayo laakiin hadda waxaan muscab fiirinaynaa waa isku dhelitirnaanta labada qof ee markaas laga yabo inay toognaato ama ay taagnaato siay markaasi u fududaato waa howl weliba oo markaas qofka dhaliishiisa uu ku yareyn karo dabcan nin lagu magacaabo benson dabcan cilmi baryaal ah wuxuu sidoo kale sheybaarka daraasaadka wuxuu ku sheegay in qofka dareenka jaceylka qofka ee dabcan laba qof ay isdiisiinayo muscabo laba qof shay dareen ah oo laga yaaba marka hore inay soo wada qaadeen mise soo wada xambaareen jaceyl mise nolol wanaagsan haddana markaas reer wada dabcan guri wada yegleelay mise guri wada dhisay waxaadna leeyahay waxaa laga yaabaa shayga keliya isku diidi karo jaceylkooda wuxuu noqon karaa dhaliisha oo labada qof markaas ku kala fogaan karaan waa labadii shalay labadan ayaga isla imaaday waa labadii shalay markaas xitaa laga yaaba in caruur isku dhaleen haddana waxaa laga yaabaa in dhaliisha waqti hore yay bilaaban kartaa waqti dambena way bilaaban kartaa dabcan waxaan ula jeedaa waqtigii hore ee guurka intii caruurta laisku dhagin ayay bilaaban kartaa waqtigii caruurta laisku dhalena way bilaaban kartaa laakiin waxaa ugu daran ugu nasiibxun baa leeyahay waqtigii markii caruurta la yeesho oo weliba caruurta dabcan gabadha ay caruur yareeto mise saddex mise laba mise afar ee markaas dhaliil ku bilaabato oo haddana dhaliil markaas wanaagsan lagu cambaareynayo oo lagu xumeynayo inay markaasi u arka waxay isku qaadanaysaa oo iskuna muujinaysaa inayba waxba markaas agtiisa ayba ka ahayn waa sida ayada u qaadanayso yacni inuu markaasi maqaam ama meel wanaagsan mise heer sare inuu markaas agtiisa uusan ka joogin dabcan markay aragto caruurta waxay sidoo kale inta badan ay sabirayaan dumarka waxaa leeyahay waxyaalo fara badan ee aada u sabiraan maskaxda ka sabiraan dabcan ma qoraan laakiin maskaxday ka sabiraan oo sidoo kale maskaxda shayga ku sabiraanna intooda badan kama baxda ayaa leeyahay shayga hel erey oo laga yaabo qofka inuu ninka mise sawjigu ka soo baxo laga yaaba gabadha inay saameyn ku noqoto oo dhaliil ayada u aragto inay markaasi basiid ah ama iska fudud inay u aragto mid dhibaato ku keen karto liisha badan iyo weliba dabcan ishaarooyinka markii loo fiiriyo waxay markaas u jihayn karaan qaab markaas qofka qof dabcan qaab qaldan ayay qofka u sabiri kartaa oo qaab saxanna qofka way u sabiri kartaa laakiin inta badan dumarka haddii markaas shay lagu dhaliilo waxay ayada dabcan u sabirataa mise u aragtaa inay tahay markaas ayada dabcan loola jeedo ama lagu qasbayo amase shaygii markaas haddii laga dambeyn waayo macnaha dambeynta waxaa loola jeedaa muscab haddii shaygii lagu dhaliilo oo dabcan haddana laga raaligelin waayo ama looga dambeyn waayo waa tan markaas culeysyada ayada ku keeni karta keli waxay sugaysaa bal shaygii uu ku dhaliilay in bal wuxuu ka oran doono waqtiga markaas maalinta dhammaadkeeda mise maalinta xigto dhammaadkeeda intaasu keliya sugaysaa haddii laakiin waqtigaasi laga xalmarin waayo waxaa laga yaabaa in ay noqoto waxyaalaha inta badan ay kaydsato dumarka waxyaala faraban bay kaydsadaan oo dabcan ay dhigtaan oo ay aruursadaan laakiin waxay soo bixiyaan oo keenaan waqtiyada markaas lasqabto ayay soo qufaan oo see sheegaan xitaa laga yaabaa in ninka laga yaaba shay qoyska gabadha laga yaaba hadda ka hore inuu wax ka sheegay gabadha waxaa leey waxyaala fara badan inta badan ma hilmaamto oo shay weliba ninka ku yiraahdo afkeed ama afkiisu ka soo baxo illa laba qof guriga ku wada nool muscabo dabcan ma hilmaamaysa ayaa laleeyahay balse waxay noqonaysaa mid ay ku keedinayso qalbigeeda dabcan ay aruurinayso keliya hadday aruurisana mar ay markaasi soo qufaysaa mar ay markaasi fakanaysaa mar ay markaasi afkeeda la furi doonaa hadday dabcan qof kale ay tahay mise hadday qoyskooda tahay haddii qof kale dabcan ayada markaas ku kalsoonta ay tahay marba ay afkeeda furan doontaa wax badan ay markaasi qarinaysana way soo saari doonta marka inta badan waxaa leeyahay dhaliilada dhaliilaha labada qof waxay markaasi keeni kartaa in dhibaato iyo xaalada markaasi mugdi iyo weliba sugnaan la-aan inay ku keeni karta laakiin ay ku kala duwan yihiin muhiimadda lamaanuhu ama lamaano kasta muscabo inay siiyaan sixidda qaladka in markaas la sixo qaladaadka iyo weliba in markaas laisku bogsiiyo nidaam dabcan namarada markaas qofka dhibaato oo dabcan namarada qofka uu qofka u geysanayo ayay tahay midda keliya markaas dhaliisha lagu yareyn karo dhaliisha waa shayga keliya saddex mar qofka laga doonaya ninka ragga in saddex mar uu qofka dhaliili karo maalintaasna dabcan hadday ku dhammaato maalinta xigto dabcan waxba kuma lihid qofka ma dhaliili kartid ilaa shalay ayaa lagaa doonayay dhaliishaasi inaad markaasi ku dhaliisho inaad markaasi si ay u baraarugto si markaasi u noqoto in aad adiga necab tahay waxaas ay sameynayso dabcan dhaliisha marka qaar muscab waxay markaas leeyahy waxay hanuunisaa qofka markaasi la dhaliilayo ama qofka waxa lagu arkay ayay markaasi u noqotaa mid u muuqato muscab inay tahay mid lagu hanuuninayo qofka hanuunitaanka waa sheyga keliya qofka marka hore hadaa laakiin ka aamusto dabcan qofkii wuxuu u arkaa wixii inay ku saxan tahay ama dumarkii ama gabadhii inay u aragto inay ku saxan tahay halka sidoo kale gabadha ayada haddii ninka ku aragto ama ay ku dhaliisho ama ka aamusto wuxuu asagana isku malaynayaa inay shaygii uu ku saxan yahay waatan marka keenaya qofka laleeyahay dhaliishu waa muhiim laakiin yaysan ka badanin hal maalin oo markaas haddana maalintaasi laleeyahay saddex mar haddana haddaad subaxii mar dhaliisho haddana isku day inaad dhaliili karto casarkii haddii casarkii la dhaafo isku day inaad maqhribkii ama cishiya dhaliili karto si markaasi qofka uu u arko inaad markaas aad ka gubatay aad ka xumaatay oosan mar kale aad aqbali karin dhaliil noocaas oo dabcan dabcan arrimahaas lagugu dhaliilay ilaan dhaliisha shay baa keena sheyga haddii keenana waa qofku inuusan ka aamusin oo marka hore uu tuso laakiin uusan kaydsanin hadda ka hore sidan sameysay waan ka aamusay hadda ka hore sidan sameysay waan ka aamusay hadda ka hore sidan sameysay waan ka aamusay qofka marka waxay ku noqonaysaa fajac uu la yaabaya qofkan laakiin haddii maalintii aad aad wixii aad qabtay aad u sheegato ood dhahda sidan ma ogolo oo ima keenayso oo ma ogoli dabcan waxaa laga yaaba qofkii inay markaas is aruurinayso ayadana oo leedahay dabcan tani ma qabato ogaaskee waa inaan ka yara gaabiyaa muscabo haddii taasi marka sixidda ayaan daba socnaa muscabo qofka waa inuu saxaa qaladkii gabadh haddii markaas sheygii lagugu dhaliilay waa inaad iska saxdaa haddii nin aad tahay waa inaad iska saxdaa haddii gabadha shay kugu dhaliishay sheygii haddana ay afka ka bixin laadahay waa inaad markaas ku tiraahdaa waad maqlay oo waan maqlay waan dabcan waan dhaafaya oo waan daanayaa xitaa hadday kugu aadto inay daayitaankeeda ama inaad dhaafto waa inaad xal kale aad u samaysaa oo qofka ayadana markaas aad ku qancin karto masaxo ku xalin karto haddana laga yaaba inay ku daba joogto oo mar weliba ay ku dhaliilayso dumarka dhaliishooda ma dhammaato oo mid hadda dhammaan ma ahan mid berri dhammaan maaha laakiin ragga ayaa laga doonaya in inta badan ay ka roonaadaan haddana saxaan qaladaadka sidoo kale bogsiyaan namarada ee qofka ku dhalan karto oo dabcan dhanka dhaliisha kaga imaan karto si ay u noqon mid uurku taallo ah si markaas mid nicib keeni karto mid burbur keeni karto mid kala fogaan iyo kala dheeraasho keeni karto muscabo waatan uga laga doonayo qofka in labada qof ay iska fahmaan ama labada qof oo marka hore sidaan barnaamijka ku sheegayne waa in muhiimadda labada qof ay iyaga markaasi fahmaan arkaanna badhedhanka labada qof marka hore waxaa isku keenay iyo heerkan waxaa markaasi gaaniye ogaanaa qof waliba labada qof siday isku macaamilayaan ama labada iskugu macaamilayaan waa in noqotaa mid markaasi saaxiiba si saaxiibo dhab ah ay markaasi isku dhaliili karaan sidoo kalena uu la dabagelaynin halkaasna lagu ekeensiinayo sidoo kale meelo kale aysan sii gaaraynin shaygii shalay markaas qofka uu ku dhililay qofka kalena haddana uu dabataagan yahay waa dhibaatada labada qof laga doonaya inay ka waantoobaan kana baxaan haddii loo baahan yahay reer inuu markaas noqdo reer wanaagsan reer sax ah qaybtii labaad ee barnaamijka ayaanu iminka gudagalaynaa aniguo muscab ismaaciil weliba saaxiibka yuusuf bakad ayaa barnaamijka idiin daadihinaya waxaanu maanta ku eegaynaa dhegeystayaal arrimaha la xidhiira dhaliisha iyo weliba saameynta ay ku yeelanayso qofka markaasi ama dadka lamaanaha ee wada jooga haddii ahaan lahayd mid ka imaaneysa dhanka ninka iyo haddii ahaan lahayd mid ka imaaneysa dhanka gabadhaba dhegeystayaal oo inta badan hadda laleeyahay waxaa markaasi badan ama kasii xunba waa dhaliisha markaasi ay markaasi ku yeelanayso ama saameynta ay ku yeelanayso gabadha marka loo barbardhigo midka ninka iyada oo aanu ogsoonnahay in inta badan dunidan hadda lagu nool yahay iyo weliba faamilada iyo qoysaska wada nool aysan ka marnayn dhaliishaasi haddii haddii hal mar la isdhaliilin maalintii in isbuucii la isdhaliilayo ama markaasi maalintii gudaheeda dhowr jeer markaasi dhaliisha ay soo noqnoqonaysa laakiin haddana mararka qaar waxay leeyihiin dhaliisha ma ahan mid xun oo waa marka qaar waxyaa lagu toosiyaa oo wax ayay toosisaa laakiin haddana markay soo noqnoqoto waxay sababtaa in qofka markaasi maankiisa ay ka guuxdo saacad walba iyo daqiiqad kasta taasi oo markaasi saameyn ku yeelata balse guud haddana qof kasta oo haddana dunida jooga waxaa leeyahay inta badan ma ahan kuwo markaasi soo dhoweeya sidoo kalena ee isu diyaariya dhaliishaasi ama u doonaya in la dhaliilo keliya waxay doonayaan ay tahay inay markaasi isu noolaadaan qaabka ay doonayaan waxaa sidoo kale leeyahay in dhaliisha sida togan loo soo bandhigo markaasi wax dhibaato ah kuma keenta ayaa leeyahay xiriirka lamaanaha laakiin hababka ay dadka qaar markaasi wax u dhaliilaan ayaa markaasi keenaan khatara in nolosha qofku uu burburiyo waxaa markaasi laleeyahay ma waxaa laga yaabaa in ninku uu doonayo in dhaliisha iyo faalooyinka taban ee uu u jeedinayo xaaskiisu ay wanaajiyaan waxaa ka qaldan yacnii isagana waxaa laga yaabaa wuxuu ku fikirayo bal dhaliil maanta xaliimo dhaliil dhaliishaasi oo aad ku dhaliisho wixii ay samaysama wixii ka qaldanaa waxay saxaysa laakiin taas beddelkeeda gabadha waxa ay dhaliishaa markaasi ama dhaliisha iyo canaantaba badan ku keentaa waxaa leeyahay marmarka qaar waxay ku keenaysaa calul xumo iyo inay qaadato in wax kasta oo ay fashaba la dhaliilayo qaar ayaa sidaas iska dhaadhicinaya dabcan oo haddii la dhaliilo is leedahay yacni wax kasta oo aad samaynayso ogow wax loo riyaaqaya ma ahan wax kasta oo aad ku dhaqaaqayso ma ahan wax lasoo dhoweynayo waxay leedahay wax kasta oo markaasi go-aan qaadasho iyo aan samaynayaba waxay ka filaysaa dhaliil wax walba oo ay tallaabo ay dooni ay qaadi rabto waxay is leedahay waa dhaliili doonaa kolley kolley faarax wuu dhaliili doonaa waxaa markaasi arrimahan lagu tilmaamayaa dabeecadaha foosha xun ee habdhaqankani qofka ku reebo waxaana ka mid ah marmarka qaar waxaa leeyahay wax qarin in ninka uu xaaskiisu si joogta u dhaliilo iyo inuu si gaarah uga fiirsado arrimaha taban ee ay ku kacayso ama odhanayso waxa ay gabadha markaasi ku beeraan dareen ah in howlaheeda oo dhammi ay iyada sir u ahaadaan marmarka qaar dhaliisha badan waad og tahay sidaanu soo sheegnay in loo sinneen marka hadda gabadha la dhaliilayo iyo marka gabadha iyadu ay inta badan ay hadallada la beegsanayso saygeeda isku mid maahan ayaa leeyahay oo gabadhii ayaa laga yaabaa in maanta dhan uu maankeeda ka guuxo dhaliishii loo sii jeediyey taasi waxay iska dhaadhicisay bal in wax walba ay samaynayso ay tahay wax fool xun oo aan la soo dhaweynaynin taasi waxay u sii dhaadhicinaysaa una sii daadigaysaa in markaasi ay iyaduna ka fiirsato oo ay isdhaxdo bal wax kasta oo aad ku hadlayso wax kasta oo aad markaasi bal u sheegi lahayd hablowgan ay ku beerto dareen ah in howlaheeda dhan ay sir u ahaadaan oo ay qariso haddii ahayd mid ay bannaan kusoo bandhigi lahayd mid maanta ay kula wadaagi lahayd oo waxay is leedahay dhaliil ayaa kala kulmaysa haddii xitaa iyadu si niyad sami leh ay ahayd oo ay ka fikiraysay inay si niyad sami leh kuugu sheegto oo bal waxaasi bositive uu ka ahaa iyadu waxay is leedahay dhankiisa negative ay u qaadan doonaa dhankiisa ma kuu soo dhoweyn doono ama sooma dhoweyn doono dhankiisa wuxuu sidoo kale samayn doonaa inuu mar kale kuu qayliyo ama uu ku dhaliilo ama uu arrintaasi adigu daciif kugu daciifo ama kugu lido waxyaaba la mid a taasi waa qodobka koowaad ee markaasi wax qarinta ay qayb ka noqonayso in wax kasta oo ay sheegi lahayd iyada oo ka baaraandegayso sidoo kalena ka fakarayso dhaliishaasi ay qariso oo ay markaasi si joogto ah u samayso arrimahan ayna uga fiirsato wax walba oo ay markaasi samayn lahayd oran lahayd caloosheeda ku haysato sidoo kale waxaa jirta calulxumada iyo weliba ciqaabta marka waxaa leeyahay gabadha ay ku aruurto carada iyo murugada dhaliisha joogtada ah ee saygeeda uga imanaysa waxaa ku bata carada iyo ciilka ay qabto yacnii subaxii markii lasoo kacay ayay waxa uu soo horay kusoo kacdaba in la dhaliilo ayuu ahaa duhurkii waxa ay markaasi ku hergeshay waa dhaliisha waxay ku galabaysatay waa dhaliishaasi habeenkii waxay ku hurday iyadoo la dhaliilayo waxaa leeyahay caloolxumo iyo ciqaab ayay qayb ka noqonaysaa dadka dan isku mid maahan la yaaba inay iska jiraan gabdha aan yacni saa usii danaynin walow ay badneen dunidan hadda la joogo laga yaaba kuwo qaar oo iskala nool dhaliish inay jiraan laakiin haddana kuwa u dulqaadan karinaya jiro oo ciqaab isciilaya leeyahay cololxumadaasi ay qayb ka noqonaysa si joogtaa marka uga imaanayso marka seyga ama xaajigeeda waxaa ku bata carada ciilka ayaa ku bata qof waxay noqonaysaaba iyada dhan ilkaheeda markaasi cuncunaya oo caradii ka badatay waxa aanay xeeldheerayaashu ay aaminsan yihiin in ciqaabka iyo carolxumadu ay ka xun yihiin markaasi naceybka iyo colaadda qofka in markaasi uu isagu carolxumaado in uu markaasi ciiloodo ama ciqaab markaasi uu maskaxdiisa iyo weliba jirkiisa ay soo gasho marmarka qaar waxay ka xun yihiin ay leeyihiin inay markaasi naceeb xitaa uu qaado inay xitaa iyo colaada ka dhex jirta ka dhex taagan qoyska iyo markaasi lamaanaha sii wada jooga way kasii xuntaa way kasii dheertahay maadaama labadan xaaladood aanay qofka ka harin xitaa marka ay wax kasta dabiiciga yihiin in qofku ceyl iyo murugo la noolaado waa arrin xanuun badan ee leeyahay waa arrin markaasi xanuun badan marmarka qaar xitaa qofka waad ogtahay waxaa leeyahay debression ayuu qaaday madaxa ayuu markaasi si ka noqday madax xanuun ayaa ku dhacay sababo la mid ah dhaliishaasi xitaa marmarka qaar way keentaa qofka ay markaasi ku dhacdana waxa uu halis u yahay in mustaqbalka ay xaaladiisa caafimaad dhaawacanto waa wax markaasi iska cad marar badan waa la iskaga degayaa laakiin haddana rag waxaa jira iska wanaagsan oo iyagu markaasi dhaliishaasi ay kusan ku badneen xitaa hadalka badanba aan qabin waxyaalo kasta oo dhacaya laga yaabaa inuu bal marna iskaga dulqaata marna uu kasii baxa oo shub isaga dhaha marmarka uu soo tuuro hadaladiisa qaarna waxaa laga yaabaa bal in wanaagga oo badanaa wanaaggii oo ku batay wanaaggii oo markaasi la samayn jiray laakiin khalad yar u dhaco markaasi laga samaynayo toban faalo iyo weliba toban falcelinood iyo toban dhaliil waxyaabahaasi ayaa qayb ka ah gabdhaha qudhood iyaguna waad isku og tahay waxay markaasi laga yaabaa in siday ay gabadhi u aamusneed bal maalin ay soo jeesato oo markaasi wixii toban sano ka hor dhacay wixii shan bilood ka hor dhacay dhammaan lasoo qufo miiska lasoo saaro lagu celceliyo maanta dhan yaa sidai hees lagugu soo celceliyo lagugu daaro maanta dhan iyaduna qayb ayay ka tahay waxaa markaasi waxay raadisaa kadin ay markaasi ka fakato waxaa leeyahay gabadha ama xaaska ama afada canaanta iyo dhaliisha joogtada ay ku dhacaan oo mar walba lasoo toosto ku hergesha habeenkiina ku huruda waxay mar kasta si nafsiyan u dareentaa in ay u baahan tahay meel ay markaasi magangelyo ka hesho si ay uga nasato dhaliishaasi waad og tahay qofka markii uu dhibaataysan yahay ama uu dhiban yahay waxaa mar walba ku haminaya meeshaasi meel ka wanaagsan xitaa waad aragtay oo dhallinyarada qudhowdu markay iska shaqa la-aan yihiin ay dhibaatooyin iyo weliba caqabado la kulmayaan wuxuu ku haminaya qofka maxay tahay bal bay-ada inuu bedesho jawigaasi jawi ka wanaagsan uu helo haddii magaalo uu joogay gobol kale uu tago wadan hadduu joogay bal wadan kale uu tago intaasi maxa inuu dareemo bal inuu markaasi magangeliya helo iyaduna waxaa leeyahay gabadhaasi bal mar ka naso dhaliishaasi isleedahay haddii ay ku badatay aanu ka hadlaynaa haddii sidoo kale ay ka mid tahay kategorigan ama qaybta kuwa aan dulqaadan karin dhaliishaasi mar walba iyagu kasoo horjeedo ilan kuwa car itaaba ayaa jiro oo wax walba aan markaasi doonayn in loola yimaado waxay qaarkood isku mashquuliyaan la sheekaysiga haweenka la saaxiibka ah ama wax sidoo kale kuwa u wanaagsan way ismashquuliyaan ayaa leeyahay qaar xitaa inay bal asxaabteeda kale la sheekaysato inay bal maalmaha dambe markii hore waxyaabo kale ayaa jiri jiray farsamo gacan iyo waxyaa lagu mashquuli jiray waad ogtahay dunidii hore laakiin hadda dee meesha lagu mashquulay waa ogtihiin waa tictogi waxaana dhici karta in ugu dambayntu samirkeedu dhammaada ee leeyahay oo isaga cararto xiriirka qoysnimo ee ninkaasi in ninkii loo gembiyo gabadhii isaga cararto qoyska sidaasi uu ku barbaro ayaa macquula waad og tahay dhaliisha qayb bay ka tahay waxyaabaha markaasi reerka dhumiya dumiya sidoo kale dhaliisha waxay qayb ka tahay waxa reerka dhisa labada dhinacba way taagan tahay waanu soo sheegnay sida ay qoysku ku dhisayso hadda waxaanu ka hadlayna waxay tahay dhankii markaasi negatifeka ayanu ka hadlaynaa dabcan sidaabaha markaasi loo bahalkaleyn karo looga looga carari karo sidoo kale yuusuf markaad eegto gabdhaha iyo weliba nimankoodu inta badan iyaguna nimanka waxaa markaasi laleeyahay waxaa laga yaaba inay iska dhaafaan hawshii ama ay kasii baxaan ama ay ka dhagaa markaasi dhagaa ka furtaan waxyaabahaasi oo dhan ayaa u suurtagal wadooyin badan ayaa u furan marka loo eego hadda waxyaabahan aan ka hadlayno sida in markaasi gabadh ay ka raasito meel kale caloolxumo iyo ciqaabtaasi inay wax qariso waxyaabahaasi oo dhan iyagu ugu horseedaya muddo marka ay gabadh waxaa leeyahay la noolaato dhaliisha iyo canaanta soo noqnoqonaysa ee ninka waxay marka dambe baranaysaa dabeecad ah inaanay dhagaysan warkiisa yaa halkaasi ee la gaaraya yuusufow in markii dambe la isdhaho bal yuusuf hadalkiisa ha dhegaysan ale wuxuu sheegaya waa iska dhaliishii caadiga u ahayde haddii hawshu aad wanaajiso iyo haddii hawshu aad xumaysaba waa uu dhaliili jiree bal markaa warkiisa ha dhegeysan iyo inay markaas iska joojiso muhiimadda ay marka hore la lahayd dhaliishiisu marka hore waxaa laga yaaba inay eh, lagu tixgeliyo eh, bal la dhegeysto laakiin haddana ha badin ayaa lagu leeyahay bal ka fiirso maamulka qaar waanadii iyo eh, dulqaadkii iyo inaad markaasi bal ka- indhaha ka dadato marmarka qaar soo dhexgeli meesha waxa ay la soo baxaysaa dabeecad ninku markaasi ugu muuqaansanaya eh, danayn la-aan iyo in ay markaasi dhibsanaysaba agjoogistiisa haddii waanu ka hadalnay inay doonaysay inay bay- bay-adii iyo jawigii bedelato meel kale oo dhaliishiisa uga nafisto ay aado haddana waxa ay markaasi imika ay tahayba in warkiisa la dhegeysanin dhaliishiisu ay markaasi muhiimad u lahayn in markaasi dabeecadda la soo baxin ah markaasi eh, danayn la-aan iyo in eh, ay dhisa- dhibsanayso agjoogistiisa yacni yuusuf inaan la noolaado maba raba iyo markan ay gaartay hawshu yuusufow taas oo hadda haddii ay dhacdo iyaduna mar kale sii xumaanaysa eh, xiriirkooda qoysnimo ayaa leeyahay waxyaabahan dhan aanu ka hadlayno waa waxyaaba markaasi negative ku ah sidoo kalena dhibaato ku keenaya qoyska haddii meesha ugu koowaad ay tahayna markaasi burburinaya qoyska wataay yuusuf ayaan ku wareejin doonaa eh, laakiinse qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka ayaanu markaasi eh, soo qabanaynaa iminka dhegeystayaal waa tahay safaricom ayaanu eegeynaa eh, dhegeystayaal ganacsi ma leedahay ganacsigaagu eh, ma yahay mata- markaasi khatar ma kugu jiraa in internetka markaasi la khalqalgeliyo sida malwe han- ha- waa handadaada internetka emailka khiyaanada iyo- a- waa ammaanka nambarka sirta safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof markaasi ka horeeya dadka kale taas ay ku dheer tahay inay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ayay imaanayaan si ay markaasi u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internet oo fiber ah oo xawaaro sareeya la ysku halayn karo oo markaasi sugan aad ku helayso laga bilaabo lacag gaaraysa saddex kun oo shilin bishiiba oo leh ruuter bilaash ah iyo rakibid bilaasha waxaan bixinaa xirmo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa one g b p s hel internet ammaan ah oo fibera dhegeyste isku xirka ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada www business safaricom c o k e ayaa laleeyahay dhegeyste waana markaasi inaad ganacsigaaga aad markaasi internet ammaan aad u hesho khatar hadduu ugu jiro dhanka internetka ah khalkhalka oo maalmaha dambe soo badanayay waxaanu leeyahay imikaba kaga faaidayso safaricom secure fiber internet oo ganacsiga markaasi ku garab taagan sidoo kalena ku kobcinaya yuusuf
ay muscab ismaaciil dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal waatay dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal arrimaha qoyska dhegeysanaysaana khamiis walba halkan si toos aad uga dhegeysataan saaxib eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan khamiis walba si toos halkan dhegeystayaal waxaa markaasi ku gorfayna kaga hadlana xaaladaha dhegeystayaal ee dhanka qoyska waa sida muscab muscab dhegeysa uu kasoo hadlay bal iminkan aan fiirino waxa markaasi dabcan waxyaalaha hadda marka waa dabcan markii laga hadlaya dhaliisha waxa ay lumin karta dhegeystayaal haliisha iyo weliba canaanta joogtada ah ee ninka waxay markaasi gabadha ka qaadaa tamarta iyo weliba danays dabcan waxay markaasi waa danayntii ay markaasi ku haysay nolol dhammaystiran oo qofka markaasi ka qaadi karto mise xurmadii ka qaadi karto dhegeysta waxay noqotaa shaksi markaasi oo qunyar socda qofsi markaasi xitaa kadida kasasta oo sidoo kale nafsadeeda ku qanacsaneen waxaana keenaysaa in markaasi kalsoonida qofka ay ka lunto oo wax weliba la yaaba inay shay wanaagsan ama shay ayada markaasi haysato mise shay qoyska haysato shay weliba ay doonaysa inay markaasi la wadaagto balse waxay kasii didaysaa kasii cabsanaysaa inaan markaas laga yaaba in uu ku dhaliila ninka waa shayga keliya laga yaabaa inay khatar gelin karto gabadha sidoo kalena xaalad adag ee markaas inta badan xitaa hadda aan kula hadlayo dhegeysa qoysas badan ay ka dhex taaganta ay ka dhex jirto waana sidaa laga doonaya qofka inuu markaasi qofka kale uu dhegeysto marar badan baa laga hadlaa lagu leeyahay sheyga labada waa sheyga markaasi wanaajin karo sidoo kalena xiriirkooda sii dheeraan karo waa marka labada qof qofka kale uu hadlayo ee labada qof ay iswada dhegeystaan oo qofka qofka kale uu daneeyo dhegeysigiisa laakiin hadda kalsoonida markay imaato waa sheega keliya reeraha ay ku dhaqdhaqaaqaan haddii ninka kalsooni badan ay ka haysata gabadha dabcan wax waliba kama lumayaan oo wax waliba waxay markaas u noqonayaan si sax ayna wax walba ku wadan karto kuna hagaajin karto laakiin haddii kalsoonida marka lunto waxaa markaas keenaysa canaanta iyo weliba dhaliisha joogtada ah ayna ku keeni karto gabadha inay nafsadeeda ay markaas isnacdo oo xitaa ka doorbido inay iskaga baxdo reerkaasi oosan ay sii danaynaynin waxaa ka lumaya doonistii dabcan tijaabada aheyd waxyaaba fara badan ay doonaysa in reer aheeda ama qoysaskeeda nafsadeeda inay markaas ka bedesho ilaa qof waliba himilo iyo reeyo iyo weliba rajooyin fara badan ay maskaxdiisa ka dhex guuxaysa markuu reera uu leeyahay ama qoyska markay wada leeyihiin labada qof ninka waxaa laga yaabaa inuu markaas doonayo in gabadhan uu markaas waa dabcan gabadha reerkiisa ama gabadha reerka u ah ama xaaskiisa inay markaasi meelodabcan meelo fog isla gaaraan nolol fiican ay wada yeeshaan caruur fara badan isku wada dhalaan heer markaas wanaagsan ay wada gaaraan halka sida gabadha ayadana markaasi meelo fara badan ay tiigsanayso doonaysan inay markaasi hantiso nin aada wanaagsan nin qalbi wanaagsan nin markaasi dhadhisha iyo canaanta markaasi ka hufan oo sidoo kale hadii la canaantana mise la dhaliilana markaasi laakiin tusayo dariiqada iyo wax markaasi keena dhegeystayaal raadinta waa arrin markaas aragti dabcan aragni labada qof ku keeni karto inay markaas noloshoodaysan ku hormari karin dhegeyste haddii qoysaska uu hormarayo waxay markaasi ku hormaraan in markaas wixii saxa ah listuso wixii qaladna markaas liska soxo laakiin waxaa reeraha markaas dumiya burbur iyo dhibaato ku keena dhegeysta dhaliisha iyo sidoo kale canaanta hadda markaas noqotay mid iska caadi ah dabcan haddii markaasi kalsoonida ay dhunto waxyaala fara badan horaan lagu dhihi jiray ayaa meesha ka baxaya dhegeysta tusaale ayaan kuusoo qaadanaya dhegeystayaal bal in dabcan ereyer dabcan waa ilaa iyo shan ama toddoba erey ayaan kuusoo qaadanaya bal qof waliba asaga ay garanaya midda uu xulanayo ilaa qof waliba wuxuu garanaya meesha u wanaagsan ilaa qof wuxuu garanaya meesha markaas naxariista ay ka imaanayso dhegeysto ereyar oo keliyaan soo qaadanaya waa seexo soo seexo ila seexo macaan aan wada seexanno eena wada kaxee iyo warnaga seexo ereyadaas dhegeysta bal intaas yare keliya ayaan tijaabo kugu soo qaadayaa bal adiga fiiri bal xalay laguma dhahay macaan ama in adeergacaliye ma wada seexanaa ma wada baxanaa kuwa reerahan ka hadlaya kuwa maaha hasaaba kama hadlayo aniga sheekada kama hadlayo laakiin dadka dabcan reeraha qoysaskan ka hadlaya waxaa la leeyahay dabcan mar kalean kugu celinayaa bal inay kala fiican yihiin muscab waa dareemi kartaa in ereyadaas ay kala fiican yihiin ayna sidoo kale isku mid ahayn waa seexo soo seexo iyo aan wada seexanno me ila seexo macan ina wada kaxe aan seexanne iyo warnaga seexo dabcan cid waliba way garanaysaa meesha ayda u roon waa tusaale keliya tan u fudud aan soo qaatay muscabo oo labada qof haddii markaasi kalsoonida meesha ka dhanta mise ay badato dhaliisha iyo canaanta ma helaysid qofkii kuleeya xabiibi ina kaxee aan wada seexanne haddii canaanta dabcan way ku karahaysanaysa way ku dhibsanaysaa haddii aan la hadashin waxay kuleedahay warnaga seexo dabcan waxay markaasi kula hadlaysaa si ilmo yar ah laakiin waa mid adiga ama caruur yar ah taasi waxaa markaasi ka imaanaysaa marka adiga laga arko oo markii ay dhaliishaada iyo canaantaada ay badato ayaa laga yaabaa in farcelintaas ay meesha kasoo dabcan ay kasoo baxdo waana dhibaatada inta badan keeni karto qof waliba asaa isgaranaya laga doonayaa inuu markaasi reerihiisa dhibaatada iyo xaaladaha kala duwan oo mar waliba uu ku hayo inuu markaasi ka yiri halka sidoo kale gabadha laga doonayo in ayada markaasi yareysa labada qof waa muhiim inay markaasi isku wada qaataan dhegeystayaal gabdhaha oo ay markaasi ka badato canaanta iyo weliba dhaliisha ama dabcan ninkeeda waxay markaas ugu dambeyntii dabcan muscabo ku kalifta inay si nafsadeeda iskaga baxdo oo sidoo kale raalli isan ka in halkaas gebi ahaanba waxay isku dhibaysaa sidii ninkan oo dabcan ay uga baxsan lahayd waxay isku dhibaysaa sidii ninkan ay uga bixi lahayd mar un waxay iska xilaa xitaa ma caruur fara badan u hayso waxay markaasi ka cararaysaa niceebka iyo weliba waxyaalaha markaasi mar waliba dhiga hadalka waxa weliba markaasi dhibaato u keeni karto inta badan waxaa leeyahay waxaan u keentaa wax nafsiyan qofka markaasi ku dhacayda waxaa arkaysa gabar inta badan ayada xitaa isnacday nafsadeeda xitaa hadday isqurxiso hadday si walba isku hagaajiso hadday si walba ay dabcan reerkii iyo ayada ninka isku qurxiso waxaa laga yaaba in haddana aysan ka helin wax amaan ah aysan ka helin mid dhoolla cadeen ah balse aysan inkastoo rag aysan isku mid aysan ahayn muscabo haddana waxaa leeyahay taasi waxay markii dambe isku qasbaysaa yaa isku qurxinaysa yaa isku hagaajinaysaa yaa soo jiidanaysaa waxay markaas u muuqataa in xitaa ragga qaar haddee gabar isqurxiso ay mar qaar ay dhahan haa yaa isku qurxinaysaa yaa isku hagaajinaysaa dabcan inay dhaliil kale idun ay markaas la kulmay heer markaas ay ka gaara gaba ama ay ka gaarso gabadha inay markii dambe aysan isqurxininba sideeda iskaga socoto haddee markaas guriga aysan ka bixin haddee ka baxdaba ilan wixii isku qurxisa ma aragto oo dabcan loola jeedo wixii isku qurxisa ma aragta ma ahane loola jeedo inay dhaliil iyo weliba canaan dhibaato ay kala kulmayso haddayba isqurxiso waxay markii dambe ka doorbidaysaa inayba sideeda iska ahaato waxay sidoo kale ka doorbidaysaa inayba gurigaas aysan kusii noolaan karin waxay dabcan aamintaa inay markaas indheheeda keli ah ay markaasi leedahay dabcan garaadkeeda fikir uu yahay ninkeeda dabcan waxyaalo fara badan inay maantooda dabcan garaadkeeda iyo fikirkeeda wuxuu noqonayaa ninkaasi keli ka fikiraysaa muxuu ku oranayaa muxuu ku dhihi doonaa muxuu kula dabcan kula soo shirtegi doonaa muxuu markaasi maanta hadal sidee xitaa markuu soo waco waxay dabcan qalqalgelaysaa tii aawe tiini dhashay aawe maxay halkan ka haysaa dabcan hadallo markaas aan wanaagsaneyn xitaa qofka markaas ku keeni karto xitaa hadday gabar markaas inkastoo dumarkeedasan isku mid aheen ragga qaar ayaa laga doonaya in hablaha ay kala fahmaan kala firfircoonidooda kala kartidooda dhammaan halma wada aha waxaa laga yaabaa gabar markaas inay qato iska yara nugushahay oo waxba aysan qabsan karin laakiin sidaa u dhalatay tahay tuna markaas inay iska faxfax tahay wax walba ay qabsan karto oo xitaa laga yaabaa in ninka xitaa markuu ku soo aaday inayba iska celin karto oo sidoo kale uusan la hadi karin iyo weliba inuu yahay tiirka keliya labadii qof laga doonayo in uu markaas gabadha uu oo dabcan uusan fogeynin oo ka dhigtay gabar sokeeye ah oo dabcan oo aad oo u tixgelinayo ixtiraamayo sidoo kalena oo noqoto mid markaas lagu tiirsan yahay haddii taasi laga waayana waatan hadday keenayso nusqaan fara badan inay reeraha ku imaanayaan waxay noqonaysaa ruux markaasi awood aan u lahayn waajibaadkeeda iskabad dabcan waajibaadkeeda ayada markaas iskeeda u gudan lahayd ama sidoo kale guriga reerka markaas ay ka gudan lahayd waxay noqonaysaa gabar markaas ay dabcan reerka keliya ku dhaxayso mise caruurtaas ay dhex joogto inay isku dhaxayso isku dhex reebayso waxaa markaas ka luunaysaa muscabow kalsoonidii ay nafteeda markaasi ku qabtay markaas ayaaba dhib markaasi oo haddana u noqonaysa kow inay dhammaan dabcan ay nolosha ka go-doonto ama nolosha sidoo kale ay u aragto mid markaas cariiri mugdi ay ku jirto waa midda hadda markaas inta badan hablaha ay u badan yihiin midda hadda waa qarigan hadda jira muscabo oo aada looga saadaaliyay aada looga hadlay sheegaysa in gabar walba ay hadda ay ka doorbidayso ninka markuu dhibaato iyo xaalada mugdi fara badan uu kusoo jiro waxaa arkaysa gabar kuu sheekeynayso ilaa shan sana lix sana oo dhibaato in badan sheeganaysa sideed badan dhibaato sheeganayso haddana waa dabcan isbeddel ee dhankeeda aysan ka jirin dhaliishana weli ay taagan tahay oo haddana meel aysan jirin wax ay ka qabsan karto mise ay ka bedeli karto aysan jirin oo haddana laga yaaba inay caruur markaasi ay ku xiriiraan waxay markii dambe go-aansanaysa ayadii caruurteedaba inay markaas halka wax walba la akhriyo wax walba loo sheego heer waxaa jiraan dumar go-aan adag ah oo qaadanayaan go-aanka markay qaatana dad qaar way la yaabaan wax leeyahay maxaa gabadha go-aanka ka saaraya maxaa ilaan waxyaala qaar waxaa jiraan dumarka inta badan muscab ay qariyaan oosan ay soo saari karin waxaana markaas kamid canaanta faraha badan yuruba inta badan waxay sheegaan in ay ragga mararka qaar aysan qadarin waa arrin qoyska jiritaankiisa yuruba horumarkiisa dhibaato ku ah waana culays ninka dusha uu ka fulaya oo uu markaas ku qasbanayo ama uu ku qasbayo ama uu ku qasbanan yahay uu ku qasban yahay in isaga xalka uu xilka markaasu reerka u haya sidoo kale xal uu u noqdo dhibaatada iyo weliba xaaladaha dusha markaas uga ridayo gabadha inuu markaas ka khafiifo kana yareey suurtagalna kaga dhigo waajibaadkiisa uuna kasoo baxo dhaliishana sidoo kale u kala barto koormaa qof la dhaliilaa koormee dhaliisha imaataa yaa la dhaliilaa maxaa keena dhaliilsa waxaaso dhan inuu ninka ragga ogaado ayaa muhiim ku ah iyo weliba waqtiga gabadha la dhaliilayo ma waqti weliba oo dad markaas la joogaa ma waqti caruurta markaas ay seexinaysaa ma caruurta ay fadhiyaana ma ayadoo markaas mashquulsana mise ayadoo caadi iska ah meel iska fadhido oo keliya markaas laga yaha telefishin inay iska fiirsanayso waqtigee horta gabadha dhaliili kartaa waqtigee u sheegi kartaa aabar eliishide mid markaasi banaanka aad ka qaylinaysaa mid mar agteeda aad taaginta aad ka qayl aad dabcan aad u sheegaysaa mise mid telefoon oo adiga laga yaabaa shaqada inaad joogto xitaa kuwa markaasi kula shaqeynaya ay maqlayaan amase adigoo wadada socoto laga yaabaa xitaa aasan ogeyn in gabadha qaraabadeeda xagta dhanka kale uu kaa maqlayo oo aad dhaliilayso waqtigeeha ma baratay oo ma ogaato qofka dumarka waqtiga la dhaliilo gabadhana may ogaato waqtiga ninkeeda la dhaliilo masaaxiibadaada oo dabcan hortooda ugu dhaliisha oo waxaa jira muscab la soco gabdho aan ninkooda dhaliili karin laakiin dhaliishi waxay u marinayaan saaxiibo isaga markaasi la ah ama gabdhaha saaxiibadooda ama waxyaalo qaar ayay markaas meelo qaldan ay u marinayaan mise xitaa waxaa jiran gabdhe xitaa hadda waa aragtay baraha bulshada inta badan whatsappka ama statuska meelo adduunkan digital ayuu noqon muscabo waxaa laga yaabaa inay ninka si toos ah dhaliisha ay ugu marinayso qeybta whatsappka ama u leedahay ama si ay ku durayso laakiin asaga waxaas laga yaaba inuusan dan ka lahayn taasi waa horumarka dabcan horumarka uma aha qoyska waana dhibaatada culiysada ee mugdiga markaasi faraha badan gelin karta dhegeystayaal lamaanaha waajibaadka culus ee markaasi u yaallo iyo weliba danaha muhiimka ah ee markaasi ka dhexeeyo ayaa qasab ka dhigaya in ay canaan iyo weliba dhaliil ay imaadaan hadday imaadaanna mid markaasi ma aha joogto ah mid ma aha markaasi dhibaato keeni karta mid markaasi burbur iyo qallaaso keeni kara ma aha laakiin habka loo marayo dabcan dhaliishaasi iyo sida loo gudbinayo ayaa kaalin weyn markaasi ku leh isfahamka iyo weliba midnimada lamaanaha labada qof waa muhiimada koowaad ee markaas in canaanta iyo weliba dhaliisha lagu beego waqti ku haboon loona dhigo sida markaas uu quruxda badan ninku waa inuu markaas si iska dabcan inuu iska jiraa inuu xaaskiisa dhaliilo xilli ay markaas ku jirto waqti adag ama duruufo kakan dabcan oo nafsadeeda ama jidhkeeda ama labaduba waa muhiim in markaas lamaanuhu ay yeeshaan dood ama muran dabcan qalalan iyadoo markaas mid kasta uu markaas qofka kale ay dhegeysanaya oo sidoo kale haddana ay iskaga garbaxayaan isna wada dhegeysanayaan isla markaana oo xurmeynayo afkaarta kan kale qofka ama aragtida qofka kale ee kala duwan adiga gabadha xurmee oo qadari afkaarteeda dhegeyso wixii markaas kugu dhegeyso kadib qadari wixii jawaab ka bixin karta ka bixi had sidoo kale ninkana waxaa laga doonaya gabadha inuu asagana dhegeysto labada qof inay isu wada dhegeystaan ayaa muhiimad ah kadibna aragtida markaasi waxa kasoo bixi karo ay wada arkaan isla wada qeexaan isla wada dhegeystaan isna markaasi kasoo baxo jawaab sax iyo weliba xal markaasi kama dambeyn ah ee labada qof ay markaasi gaari karaan isla arrimaha way isbedeli karaan oo qofka arrin kale ay beri soo bixi kartaa laakiin adiga ha noqonin mid markaas dhaliisha mar walba sii joogtayo oosan soo shalay makaaga digin oosan dhaaf kuma dhihin ma aha laf qofka dhegeyso waxyaalo badan ayaa markaas laga yaabaa inay iska soo bixi karaan waxaa ninka la gudboon inuu markaas noqon ruux markaas dhaliishiisa un markaas ku fogaan oo aan sheegin waxyaabaha dabcan dabcan xaalada markaas gabadha gelin karto oo markaas aan u wanaagsaneyn tayada qoyska iyo weliba tayada reerka dhegeysa waa muhiim waxaa muhiim ah in markaas inaan dhalin dhaliil jirin dhegeysta waa muhiim horta inay dhaliili jirto oo labada qof sida horaan baan kuusoo sheegay labada qof inay waxyaalo kale ay taban karaan ama sidoo kale ay nicib yihiin ama sidoo kale qofkan uu dhibsanayo inuusan markaas uurka ku qabsanin balse uu qofka u sheego una jeediyo inuu arrintan ay markaas dhibayso si weliba xurmayn ah weliba qadarin uu u muujiyo gabadha waa haddii uu doonaynayo uu doonayo in gabadhu ay si fiican markaas u aqbasho dhaliishiisa ama wax waliba markaasi ay ku arko ama si qaldan u arkayo inay markaas ka aqbasho qadarin ixtiraam iyo weliba soo jiidasho iyo weliba si markaasi ad adag in markaas aysan ku ahayn laakiin uu si markaasi degnaan ah ugu sheegaro waxaana markaasi qofka ay dareemi kartaa in ruuxan uu dhibsanayo ama ninka uu dhibsanayo in arrintan aysan asaga ku wanaagsaneyn sidan ku fiicneyn una keeni karto xaalad markaas cakirnaan ah oo macaburin qofku ku imaan karo in falkan ay samayso ay dhaliil iyo weliba ceebeen dusha oga tuur ma ahan oo weliba waa shay markaas laga doonayo wax lagu qurxinayo qoyska in qofka la dhaliilo waa muhiim waxay markaasi hagaajinaysaa saxaysaa reerka inay wanaajiso laakiin waxaa la diidaya ayaa mid markaasi la joogtayo mid marka meel walba la gaarsiiyo mid marba gabadha lagu xumeeyo mid markaas ceeb looga dhigo waa tan taas la diidayo tusaale ahaan aniga haddii aan markaas ahaan lahaa sidaas ma yeeleen sidaas ma yeeleen ahaan lahaa ma yeeleen aniga haddaa ahaan lahaa ma yeeleen aniga haddaa sa ahaan lahaa ma yeeleen haddaa ma sameeyeen waxaasoo dhan ma aha taasi bil-aadan ayaa loo yahay ee waxa qof walba inay shay laisku qabsado dhaliisa waa inay markaas dad badan ay fahmaan gabarh walbay fahamto ka hor may dhaliisha imaataa maxaa keenay maxay maxaa keenay horta wax waliba waa inaad ogaataa shayga keenay iyo sababta keentay iyo waxa ka dambeeyay in ay imaato si kasta oo aad lamaano u tihiin waxaad aad mar kasta niyadda ku haysaan xaqiiqda ah in qof kasta uu mas-uul iskaga yahay noloshiisa gaarka ah iyo weliba tan doonistiisa qof kastana alla si gaar ah ayuu markaas u abuuray sidaa owgeedna haddii aad markaasi mataankaaga mise labada qof oo saaxiibada ah laba qofoo weelka nolosha ku noqday dhaliishooda eraya iyada ay markaasi ku oranayaan mise isku oranayaan ha noqdaan kuwa markaas aad ka dabcan ka baaraan degteen oo markaasi qofka uu si qaldan u qaadan karin si xikmad leh oo qofka markaas ugu sheegi karo uguna sixi karo uguna hagaajin karo anaantana sidoo kale dumarku way u daran tahay ee markaasi meel anaan oo dadka dabcan inta badan waxay necib yihiin meelo fara badan ama dad la joogo ama saaxiib la joogo mise ayadoo dadkeeda saaxiibada la joogo mise caruurtada dhexfada in hanaan markaasi dhagaha ooga qaado taasi laga yaaba xitaa mar qaar inay ilimayso mise oo oyso haddee dumar oysana ogow oohinta sheega ka keentay ma hilmaamto haddaan kuu sheegaya haddaasan fahansaneen in aad markaas dhaliil jeediso waxaa ka quman in aad talo iyo weliba wax u sheeg aad jeediso xaaskaaga dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxib yaal amarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan amaradaas waa dabcan barnaamijka si wadajir ah toos oo u daadinayo subakad ee muscab ismaaciil bal iminkan mid ka mid adiga qaybta barnaamijka ah dhegeysanay muscab ismaaciil
waatahay aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal ganacsi ma leedahay ganacsigaagu ma yahay mid markaasi khatar ugu jira in internetka la khalqalgeliyo sidee marka sida markaasi marwa hadadaada internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta dhammaan waxyaabaha sii dhan ma ka cabsanaysa dhegeysta safaricom kuwa fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan oo maantaba ku leedahay hawalwalin oo ha ka cabsadan dhammaan waxyaabahaasi safaricom business kuwa fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adigu u noqoto qof markaasi ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay inay kuu soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ayay imaanayaan si ay markaasi u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad markaasi si buuxda u noqoto mid bad qaba la saaxib maantaba internet oo fiber ah oo xawaaro sareeya la isku halayn karo oo sugan oo aad markaasi ku helayso laga bilaabo lacag gaaraysa saddex kun oo shilin maali waa bishii baan raahde oo leh ruuter bilaasha iyo rakibid bilaasha dhegeyste waxaan bixinaa xirmo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa n g b p s hel internet ammaana oo fibera isku xirka ganacsigaaga oo aad markaasi ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada www business safaricom c o k e ayaad ka helaysaa si markaasi aad u badbaadiso ganacsigaaga oo markaasi uga badbaadiso khataraha aad ka cabsanayso dhanka internetka la khalqalgeliyo aanu kuu sheegnay dhegeyste safaricom sekuwa fiber internet ayaana markaasi mar walba waxay ku leedahay waxaanu garab taaganahay ganacsigaaga oo aanu ka shaqeynaynaa si aad adiguna markaasi u hesho internet fiber oo xawaaro sareeya lana isku halayn karo dhegeyste bal saaxiibada ayaan fursadda siinaynaa imika daqiiqadaha markaasi harsan ee warka ka harsan si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan fikradooda kala duwanna nala soo wadaagaan qodobkan markaasi barnaamijka ooga eegayno arrimaha la xiriira dhaliisha badan ee lamaanayaashu dhex mara ayaanu ka eegaynaa dhegeystayaal waxyaabaha keena dhaliishaasi ayaanu eegaynaa dhegeystayaal in halkaasi iyo heerarka aanu ka soo hadalnay imika ee kala duwan la isla gaaro ayaanu eegaynaa waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu musaago aan ku salaaminay waa kaa qaaday saaxib
waa cabditaajir dhankaa gaarisa soo dhow cabditaajir
waan dhawaa shaacib sare haya barnaamijka mala socotay
cafwan haddaas haddaan furtaba waa tahay waanu kugu celin doonaa cabditaajir waa ka xumahay barnaamijka lama socdo isagii saaxiibada markaasi iminka raadiyaha furtay waanu ugu celin doonaa saaxiibada la sii socday barnaamijka haddii aad fursadda siiso star f m hallow soo dhow saaxiib soo dhow saaxiib raadiyaha ka dheer oo fadlan magacaagii halkaad inaga soo wacayso magacaagii inoo sheeg
magacayga waa cabdi waa yahay cabdi cali haye cabdi barnaamijka mala socotay cabdi waan ka gudbayaa wuu is dhegaysanayaa dabcan waan dareemi karnaa codku naga daahinayaa raadiyaha iyo markaasi u furan raska dheerow ka dheerow aaladda aad nagala socoto fadlan xilliga aad soo beegsanayso si si wanaagsan aan iskula maqalno iskuna la jaan qaadno dhegeysto kale ayaa ku jira haddii aad fursadda siiso star f m hallow waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscabo horta waxaa isweydiinayaa dhaliisha ka horma imaataa maxaana keenaa dhaliisha waqtigay imaataa inta badan ee soomaalidana may fahansan yihiin ee dhaliisha waxay dhibaato ay keento mise ay burburiso Mise wax raadka bay ay ku hagaajisaa?
reebayso horta dhaliisha ma shay bay hagaajisaa mise wax bay burburisaa waxna way hagaajisaa waxna way burburisaa koorme way hagaajisaa koorme bay burbur- burburisaa inta badan waa taas aan dhegeystayaasha ka doonin haddii dumarka ay ay caadi caadi caado u tahay inay wax walba u dhaliilaan ama shayga ama ninka wax walba u sameeyo wanaag hadday tahay inay dhalisho ninka marka dambe maxay ka dhaxli karaysaa oo dhibaato ay dhalisha u badaysa ayada ay kala kulmi kartaa halka sidoo kale ninka haddii xaasiska ama reer xaasiskiisa ama reerihiisa ama reerihiisa dhaliisha mar walba joogto oga dhigo maxaa iyadana dhibaato u keeni karta waatan aan isweydiinayna saaka dhegeystayaal bal haddaba dhaliisha maxay saxdaa maxayna hagaajisaa maxayna keentaa inta badan dhibaato noocee keeni karaysaa waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan
halow soo dhow walaal
waa dhaliisha waxay hagaajisaa magacaaga inoogu bilow fadlan marka hore
waa cabdi soo laabmay hadda telefoon u goyse waa tahay cabdi barnaamijka lamaadan soconin baan filayaa Een, soo dhow imika
waan la socday walaal dhaliisha waxaan leeyahay waxay waxay hagaajisaa waan leeyahay Mm. mar kale qadka ayaa ka go-ay cabdi uma suurtagelin inuu barnaamijka qayb ka soo noqdo isaguna bal dhegeystayaasha kale haddii aad siiso fursadda ay wicitaanada ku jira iyaguna xigaha star f m hallow waa ka xumahay mar kale qadka ayaa ka hiiliyey isaguna soo beegsi aanu leenahay qadka uu ku raagay dabcan dhegeystaha kale haddii aad fursadda siiso eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan arrimaha dhaliisha ayaanu ka hadlaynaa maanta ee lamaanayaasha iminka dhex ee lamaanayaasha markaasi ee ku soo badanaya sidoo kalena dhex yaala dhegeystayaal iyo saameynta ay leedahay raadka ay ku reebayso waxay hagaajin karto waxay haleyn karto burburin karto star f m hallow
alo salaa calaykum wacalaykum asalaam waraxma
sa walaal waan ku salaamay waa kaa qaaday saaxib waana joogo gaarisa soo dhowow
waana waan dhowahay mhm barnaamijka waa la socotay a waana sa waana saa si fiican mhm
walaal horta waa arrin fiican baa horta noo soo bandhigteen mhm
marka do-aale kumaani waxa waaye arrinka asaga horta arrin aada muhiim u ah waa garta
marka qoys burburkan horta waa beryahan dambe waa soo batay waa garta
waxa sabab u ah waxa waaye mm
oo kow ka ah waxa waaye is-adeecid oo dadka oo is-adeecin maarata oo dadkii maarata wada joogo ismaqlayni waa garta laakiin hadda dhaliisha ayay joogtaa xitaa qoys burburkii lama gaarin arrinta aanu ka hadlayan waa dhaliisha maxay toosisaa maxay hadlaysaa maxay burburisaa maxaa keena sidee ku imaataa xilligee imaataa
aa dhaliisha hataan dib ugu noqdo mhm
dhaliisha horta ugu weyn waxa waaye mhm
laba qof markay joogaan ha oo isla joogaan waxaa la maqla horta waxaa la rabaa inay si wanaagsan kuwada joogaan haye oo ay ismaqlaan waa garta oo qofka maqlanaysa hadalka hadalka qofkan oo maaragtay ninka asna uu gabadhiisa uu ku dhahay hadal wanaagsan ku dhahay waa gabadhina garta ay ku tiro zawjkeeda maarata si fiican iyada hadal wanaagsan sidaa oo kale ay ku tiro mhm marka dadka qalbiga ayaa u degaya waa garta
marka waxa waaye waa ilaah subxaana watacaala waa ka ilahaa qowlun macruufun mhm
eh, khayrun min sadaqatin yatbacuha ada haye
qofka toban kun maanta hadduu ku si ku dha kac ku dhimo hadduu ku dhaho mhm ee intaa u imaato aa tira walaal wax ma haystay wax si taa tira toban kuntuu kusii kaac ku dhimo ku dhahdo iyo haddii kaleeto uu ku dhaho aniga waxaa yeli maanta waxba kuma hayo walaalow insha allahu dan wax hadduu ilaahay soo geliyay wax waan ku siinaya isku mid horta walaalow ma aha waa yahay
marka waxa waaye horta dhibka u weyn waa hadalkan dadkan oo ismaqlaynin mhm
oo hamsana xagga ninka ha ka imaato amase xagga gabadha ha ka imaato mhm qoos burburka horta waxaasaa keenaa waa yahay
maxaa waaye hadalka qofkan u dhahayana waa midda ugu weyn muhiimadda maxaa waaye ee qalbiga dhaawacayso qof wax kugu dhufto way kuu bogson waa garta laakiin wax hadal qof uu ku dhaaya misana gabadhaada ha ku tiro misana maxa waaye gabadha ahaato oo ninkeeda ha dhaho waa garta
qalbigu hadalka asaga eh, waxa waaye boog buu kugu noqonaya oo oo qalbiga ku taalo ayuu kugu noqonaya hadalka asaga haye
marka waxa waaye walaalo waa arrinka asaga waa arrin aad iyo aad u weyn marka siyaalo badan oo looga bixi karaa jira maxaa waaye qofka hadal jirecsan intuu qofka intuu dhaho waxa waaye ninkan asaga duxuyn yahay gabadha hadal wanaagsan hadday tira way maaragtay ninkaa wuu soo degi haye ninka asna hadii gabadhan hadal fiican hadday tiraahdo haye ase ayadana way soo degaysaa waa garta maxaa waaye dadka waxaa rabaa qalbigaa la rabaa horta qofka in loo ilaaliyo calaa qalbi rajulin waaxidin baa la rabaa in la haye dadka isku qalbina isku meel u jira hataa waxba kama halaabay haye khayran qaraaban maxaa garanaysaa dhaara waay gabadh baa wadaadkeeda iska fiirin marka wadaadka kale oon saaxiibin ahna ayaa inaga sida la joognay gabadhi wacay ciddi ula hadlay way carabtay wax wallahi marka wallah walaa se waxu dhacay u dha walaa se waxu dhacay ma maxaa dhacay buu dha ma ma wax la-aan baa jirta mm gabadhii hadal aan la yaabo weligay aan maqlin markaas xata walaa saaqada ilaahay baa bixiya waa garta saaqada mm ilaahay baa bixiya laakiin wax ka weyn baa jira haye
marka aad hadalka dana meesha aan gadaal aan usii dibraacay maaragtay wuxuu noqday hadal buu noqday qofka maaragtay gabadha hadal la dhexe haye
marka waxa waaye qalbiga qofka hadalkan waa maaragtay wa- waa aad buu hadalka ugu weyn hadalkan hataa caruurhaada misane qof weyn haada mise qof hare adee hadalkan qofka uu ku dhahayo mhm qalbigaaga ayuu taabanayaa waa tahay aad waad umahadsan tahay waxaa kow ka ah wax yar waxaa Mhm.
kow ka ah aha
horta balaayada anaa dadtaan u fiiriy nimankaa lamuranka ah.
haye
maxay balaayada lamuran uga yihiin mm
gabadhan saa oola sheekaysan oo oola socoto oo u jecesha oo macaan u hayso oo xandhiya xoola wax haysa oo oogu bixinayso mm af iyo adin baa ooga qayb qaadanaysa oo u muujinaysa maalinkaa guursato mm
iyadoo toddobada ku jirtaan haddana naagsukaanta bilaabi waa tahay laakiin taas hadda ma joogto oo waa dhaliishii ayaa weli aanu doonaynaa inaan ka gungaarno sax ee goorma imaanaysaa marka dhaliisha hadda aad ka soo hadashay
dhaliisha ayada waxay imaanaysaa mhm
waa midaan soo sheego oo labada qof markay isku imaadaan oo wada joogaan oo si wanaagsan markay iskula dhaqmi waayaan mise ninkan ula dhaqmo mise naagkan ula dhaqmayso mhm dhaqankaa asagoo marka ayada dhaqankaa asaga laba qof markay isku imaadaan kana wuu fiirin horta dhaqankiisa kana wuu fiirin waayo laba qof laba isku isku meel ku dhasheen maaha haye
markuu kana fiiriyo qof waxan uu ku arka kana waxan uu ku arko mhm dhaliisha markaasuu nin walba maradiisa dhinac u xaydana waa garta
marka dhaliisha waxaasaa keena waxyaalaha laga bixina waxa waaye horta waxa waaye xagga diinta ilaahay loo noqdo oo qofkan lismaqno gabadhan ayada waxa waaye horta ninkeeda inay maqasho ab- ee, shanta shay ee jannada ay ku gelaysa gabadha waxaa ka mid ah mhm waa baaca zawja waa xadiisku waa kiidahay in zawjkeeda maaragtay addeecdaa lamurwanka ah waa tahay soo koob saaxib
marka waan ku salaam walaal thank you aad waad mahadsan tahay saaxiibkaasi uu mahadsan yahay ee warka ayaad maqli doontaan tobankii oo gowaya saacadu dul taagan tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaara dhegeysta markan aan i og- ama i ogolaada dhegeysan aan soo qabta mid kamid ah qaybta barnaamijka ganacsi ma leedahay ganacsigaada ma yahay mid markaasi khatar ugu jira internetka ee qalqalgelinaya sida malwaya handadaadaha internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure fiber internetka ganacsiga ayaa markaasi u garab taagan safaricom business secure fiber oo ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinaya inay sugi- ay sugi doonaan xiriirkaada internetka si aad adiga u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo ku dheertahay inaad markaas kusoo bandhigi karto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsiga meheradaada ayay markaas imanayaan si ay u hubiyaan oo kala taliyaan isbedelada aad u baahan tahay ee la sameynayo si eh, lo- si si aad si buuxda markaas u noqoto mid mar- badqabo oo xaaladihiisa si dhow ula socda dhanka internetka iyo sidoo kale kamerooyinka eh, aan miliqsanin ama kuwa markaas loo yaqaana c c t v-ga ay markaas kugu xiri karaan dhegeystayaal la saaxiib maantaba internetka viber oo xawaaro sarreeya la isku halayn karo sugan oo ku hal- aad ku halayso gablaato saddex kun bi- bisha ah oo ruut bilaasha lagugu xirayo sidoo kale rakiba- waa lagugu rakibaya mid bilaasha waxaa bixinaysa xirmooyin kala duwan oo markaas lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b s hal hel internet ammaan ah oo fiber ah isku xirka ganacsiga oo aad ku helayso safaricom business dhegeysa waana four g b dhegeysa waa four g oo business markaas wax walba markaas si wacan wax kugu qaban karo internetkana oo markaas badqab uu kugu yeelan karo wax walbana aad si dhammaystiran u u qabsan karta iyadoo dunidan hadday noqotay duniya markaas ganacsigeeda digital ama horumar dhanka internetka uu noqonaya dhegeystayaal maanta waxaa kula shirkadda isgaarsiinta safaricom www boggeeda shabakada ayaa booqanaysa ee www business safaricom co k dhegeystayaal weli idaacadda star f m aad gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin ku mahadsantihin sida qurux badan inoo dhegeysanaysa inoola soc- ina- ee dabcan in- ina- ina- aad inoola socotaan waxaa dhegeystayaal gabagabadan soo gaara barnaamijkan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinaya ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan saaxiibayaal waxaan saaka diirada ku saaranay kaga hadlayna xaaladaha arrimaha qoyska dhegeysta iyadoo waxyal baran aan isla soo gorfaynay iskala iska- aada uga soo hadalnay waxayna markaas dhegeystayaal haddaba dhibaatada iyo xaaladaha markaas inta badan qoysaska ka tahayna khamiis waliba diirada ku saaran kaga hadalna dhegeystayaal waana dhaliisha badan ee markaasi ee inta badan reeraha markaasi dabcan ay ku yeelato in xaaska ama ninka eh, dhaliil fara badan uu xaaskiisa iyo weliba canaan ixsaan fara badan uu ku yeesho halka sidoo kale xaaska iyadana dhaliil fara badan u yeelato maxay markaasi saxdaa maxay ha- hagaajisaa dhaliisha koorme wax saxdaa dhaliisha koorme wax hagaajisaa dhaliisha koorme dhibaato burbur keenta ma keenta mise ma keento burbur dhegeyste maxay qofka oo inta badan uu dhibsaday ay tahay dhaliisha maxaa markaasi ku keenay haddana san ay ay soomaalida ka fahamsanayn dhegeystaan ma fahamsantahay horta dhaliisha waxay markaasi qoyska macno fara badan ugu fadhido wax macno fara badan uusan ugu fadhinin may ku habboon tahay qofka ninka ragga in gabadhiisa mar waliba joogto uga dhiga dhaliisha ma mar walba inuu joogto uga dhiga canaanta maxay markaas u keenaysaa haddaba maxay nusqaan u ku keeni kartaa qoyska maxay nusqaan burbur u dhimi kartaa qoyska marka laga hadlayo arrimaha dhaliisha dhegeysan ee qoyska markii laga hadlayo saaxiibayaal balqaadka telefoonada saaxiibadan siiyo barqa wanaagsan dhammaantiin saaxiibada sida tooska inoo dhegeysanaya bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber laba eber shan hal eber shan barqa wanaagsan walaal soo dhow waan ku salaamayaa halkaa ku sugan tahay star f m maqlaysaa waa ka gudbay xigaa kale aan siiyo star f m soo dhow barqa wanaagsan السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكي ويوسف بكر وحسين فليل حق الجليل حسين وانكو سلامة يا إمبادن سودو ولا لو أنكو سلامي واحد بدنا عن إذا حد كان مقنع هيا والقوا يا حسينو يا وقت نيتو إذا عدنا مدلق سنين عرض وحقا شي شي ذاك جبتا عراد عراد بك جبتا سماك إن ضدو لا يوان مقشان أمالين كلي هذه هذه مركا ما لها أنكو مشغول سنايا ما أنتم بان نفاس يثليه هذه هذه أبو وانكو في عن الحمد لله رب العالمين أب في عن هاي برنامجك وحنا مالين كل ما أنت حلقة شكنا يا لين عمي أهوان ee dhaliisha maxay keentaa dhaliisha maxay saxdaa koormee wax saxda dhaliisha maxayna keentaa nusqaana qoyska marka laga hadlayo mayna ku habboon tahay mar waliba ninka ragga inuu joogteeyo inuu xaaskiisa mise gabadhiisa mise marwadiisa inuu dhaliilo
نيهو لليش هرت وح إيه ليش موي وح إيه هجاجين ملا koormee wax hagaajisaa muulima isweydisa dhaliil wax hagaajis ma aragtay لليل وح هجاجين سلام بقى كا قف كان دعوة لليل شقت وقف أو در در شقت معناها سيد الصومالي بقول بجن haye
مر أي كين يسملها لليل وح قبض مر أي كين يسملها قف كان دو قف كان لليل لليل بماشي أي صوت شو وأن واحد درنه كوتا mhm
ما هنا وح أي هجاجين يسملها koormee imaataa dhaliisha
laalaysa markay imaanayso markay labada qof ay kalsoonida ewel ay isku qabeen ay iska waayaan oo maarata hadalla yar tuurtuur ee uu dhexdooda soo maro mhm
ma garanaysaa maamada ay ninka hadalkiisa ay aqbali wayso hadday mar hadalkadaadaba aqbali wayso dhaliisa way imaano waxaad dhehaysaa wal qofkan sidii hore maba aheen maxaa saaka ku beermaad leed kee u daran in la dhaliilo kee u daran kee dhibaato ku- u keenaysaa in uu dha- eh, dhaliisha dhibaato u keento hawsaniyaha labada dhinacba dhaliilan day imaato mm
meesha yaa- meel nabad taalla maaha waa meel un gabagaba un ka jiro un haye waayo islaamtan day dhaliil ninkeeda ka dareento waxay ka yaaban tahay inuu qof kale uu kor keeno oo dumar kale maarata uu ninkan la xiriiriyo horta midda ka yaabanta badi waa mid ah haye
meesha masiir waxa la dhahaa soo geli mhm labada qof way kala fogaanayo mhm
laakiin waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan haddana samarka inay labada qof dul ay isku leeyihiin ha haye
hadday labada qof mar ayay samar muujiyaan mhm
meesha horta waxaa ka imaan dulqaad fara badan oo ay yeeshaan way ay- waxaan u malaynayaa inay un dhalisha ay iska yaraanayso aad iyo aad shukran
marka walaalo waan ku salaamay idaacadda inta ku xiran waan salaamay inagoo dhan aan idin salaamay wax badan baan maqnaa waan idin salaamaya salaam kalsi ilaab aad baad mahadsantahay xuseen faliir saaxiibkaas umaadsan yahay xagar jareer xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya soo noqo ayaan leenahay xigaha kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxay tahay macnaha markii loo fiiriyo dhaliisha dhanka qoyska maxay keeni kartaa dhaliisha dhanka qoyska maxay soo korin kartaa dhanka dhaliisha qoyska keeba u daran tahay in la dhaliilo haddana dhibaato keeni karta sidoo kale burbur xoogan oo laga yaaba inay ku keeni karta dhaliisha maxay ragga inta badan dhala- hablaha laga yaaba inay u dhaliilaan koormaa laga doonayaa ragga inay si hoose u dhaliilaan weliba si markaasi xikmadaysan sidii mar hore barnaamijkan kugu soo sheegnay dhegeyste qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhowo walaale waa ka xumahay xigaha kale aan siiye star f m soo dhowo barqa wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ma fiican tahay walaal soo dhowo magacaaga
ana magacayga daag waaye haya halka ku sugan tahay kolba dhaliisha dhaliisha kolba diro la dhaliilayo waxaa ku fiican in ninka la dhaliile ha
maxaa yeelay qoyska dhaxalka fiican hal milyan aniga burbur badan baa imaan qoyska kolba waa burburayana heliisha waxaa fiican inay fiican tahay ahaad haye maxaa yeelay fiicanta haddii joogto waxaa ragga hal dhaliil un ragga asin aad ka samra hal dhaliil ragga laakiin ay fiican haddii wax la dhaliil dhaho Mm.
waa halaabi oo qoyska uu burburi haye
marka aniga filadayda saas aan u arkay waan ku salaamay laakiin ayada eh, dabcan asaga u adkeysanaya maxay ayada u adkeysanaya markay dhaliisha imaato ilaha asaga markay dhanka dhaliisha ay imaato wuu adkeysanayaa maxay ayada u adkeysanaya markay dhaliisha imaato aa de waa waxaan midda ayada waa- waan ka hadlaaya waxaan leeyahay ragga aad ka samro dhaliisha meesha dee dhaliil imaato meesha burbur baa imaanaya marka fiicantaa loo samraan leeyahay Ma- wax may hagaajisaa dhaliisha maya ma- ma- ma- dhaliisha waxaa ma hagajisa laakiin soo tan la leeyahay wax marar qaar wax bay saxdaa
dad ninka u daran ilmaha mawta hooyada jecel yihiin haye marka de meesha de waxa waxaan qaliya wax la jira ayo oo laakiin xagga isaan dad deeso meesha khalaaf baa iman khalaaf duy maana ilmihi baa dhanta lagu saari haye marka de aniga waxaan leeyahay ragga iska samar wadayn marka een, xitaa qalad walba ay samayso ma la- lama dhaliilaya leedahay Ee, waxaa ka cabsanaysa in caruurta dhabta lagu saaro ay waa la waanin waa la waanin waa la waanin waa la waano waa la toosin waa la toosan aad iyo waa aad.
ku salaamay Ah, shukran saaxiib aad baa mahadsan tahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi eh, aragtidiisa fikirkiisa saliimka ah Een, haddaba saaxiib ayaal wax may hagaajisaa dhaliisha markay arrin ay imaato qoyska ilan marka hore barnaamijkan kusoo maray inay mararka qaar laga yaaba inay xal xitaa u noqon karto laakiin dhaliisha laga hadlayo tan joogtada ah gabadha mar waliba la- la- la dhaliilayo saacad waliba la- la- la dhaliilayo iyadoo la joogo iyadoo ka maqan yahay iyo waqti waliba bilo iyo sanado fara badan laga yaaba in dhaliisha joogto uga dhigo iyo mid markaas markay qalad ay samayso laga yaaba markaasi dhaliisha inuu u jeedina laakiin mid si dadban oo markaasi xikmadaysan uu ku dhaliilaya dhegeyst bal qadka telefoonkan siiyo barqa wanaagsan soo dhow walaaleh
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفوق السلام وعمر يتدي كسواعي عمره soo dhow
ودواعي دان وقدو قال mhm قلت ليش انا وهاجي haye
اللي واحد ممكن ليش موت نفسي هذا واحد نتبدل واحد موت مر ليش ممكن ما ادري صاحب انا اسكو سنه زمان ah
marka dee gabadha hadii la dhaliil hadii gabadha la dhaliiliyo haday ninka noqotaba dhaliisha waa hagaajini haye
waxa lagu kala socdo waa u hagaajiskaas aad iyo aad marka gabarta wax baa laga dareema waa la dhaliila noocan iska bedela laleeyahay waa away ma- waa si fiican noocan anna ninkan waa lamid laakiin korme imaataa dhaliisha waqtigee ku habboontahay in gabadha la dhaliilo
marka allah markii uu xogo oo qofka ninka ragga cidda jooma un shaki gabadha ka qaada mhm xagga dhaga noqotaa xagga waa noqotaa boo qof wala nool ka leeyahay meel meel cusbaan aad rogo ninka aad ka jeclaanayna soo marab ogta laakiin gabadha waxaa jirta waqti eh, laga yaaba inay caado ay qabto mise xaalad cakiran ay ku jirto mise xanuun ay nooc walba iskaga jirto oo ninka la- laga yaaba inuu fahmayo ee laga yaaba markaas inuu dhaliil iskaga jeedo iyadoo xaalad kale iskaga jirto bal ka waran ayadana
haa markaas eh, horta waxaa waaya ninka waa qofka waa uu la nool yahay kaliya qofka waxaa waaya waa fahmi kartaa naftaada dabeecaddan qofka dabeecada isku soo jooginaas yahay wax oo marka maalmo yar soo boqdana iyo naftiisa horta ninka markaad dhaleelaya mhm hore ka dhaleelma horta wixii markaas arka xogo aad muddo oo okaata dul qaadana haye qofka waxaa laga yaabaa saddex beri afar beri okaata markaas dabeecadka aad ka kasta Mm.
kabacdina iska hafiicnaata aad iyo aad kada markay intii oo adiga dhaliish markaad wax cilada sii arkay markaad isku soo boodi isku marka dhigi maysid haye sabar isku yara dari mhm qofka did meesha ka foq waa khayr daas ka foq waayo waxaan dhaqan ayda ka dhigayta aha oo wixii magan ka dama qofka magan ka dama waa ku toosaa baxda aha dhaliish waa imaade haye marka haddaa dhaliil waayo abli isqabsan waayo aha waxa boo socona male bahasha isqabsanin iyo dhaliish iyo wax baa ku- adduunka ku kala socda aad iyo aad marka waa ku salaamaya in badan shukran saaxiib etoobiya saaxiibkaasi naga soo wacay aad mahadsantihiin saaxiib yaal bal dhegeystaha ugu dambeeya qadka telefoonkaasina kadibna barnaamijkan soo xiraynaa saaxiib soo dhowo barqa wanaagsan
codka gobolka qoybere kenya walaal soo dhowow iska gaabi raadiyaha adoo mahadsan codka gobolka qoybere kenya star f m soo xun barqa wanaagsan soo dhowo walaale iska gaabi saaxiib xigaha kalan siiya barqa wanaagsan
hallo hallo waan ku salaamaya walaal soo dhowow waa xuseen faliiba soo laabtay maanta idaacadda inanin iga baxa igu fiicneed walaal soo koob adi noo soo xir xuseenow maanta
waxaan ku soo koobi ii soo koob
waxaan ku soo koobaya mm
dhaliil haddaad maqasho miho waa laba qof oo dareen kala qaada meel mugta hadduu dareenna soo galana cabsi unbaa imaan haye
ninka wuxuu leeyahay war ama islaamtan kaa tegta haddaad laba ku dhufat haye islaamta waxay leeyihi mhm
haddaad ninkan la sii muranta ama ku fura haye
dhaliil meel ay saa- ay soo gasharta waa nooca haye
dhaliisha maxaa lagu kala qaaday laban qof ewel bay soo dhaqanayeen aye
dabeecadda ay ku dhaqanayeen markay iska waayaan ama ninka ha laga waayo ama gabadha ha laga waayo markii la kala waayo dabeecaddii hore lagu dhaqanayo iyo nidaamkii lagu dhaqanayo markii la kala waayo dhali- dhaliis imaan haye
haddii walaal waxaa weeye meeshaasba dhaliil laakiin hadday xuseenow matalakaleen.
goormaay ay ku habboon tahay in gabadha ninka ragga uu dhaliilo waan ka soo hadalnay waktigee haddana ilaa wakti ilaa waxaa jira wakti qofka la dhaliili karo iyadoo saaxiibadii la joogto iyadoo dadkii ehelada joogto laga yaaba iyadoo carruurta ku dhex jirto wakti munaasab ma jirta oo las dhihi karo waa la dhaliili karaa oo iyada gooni ayuu la kulmi karaa horta mar dhaliil ay fiicanta ma laha haye waana qof hadduu mar xanaaqsan yahay laakiin ah haye laakiin hadday mar eh, dhaliilba ay fiicneen haddana markay soo geli waxaa waaye aha
waa marka martida ay ku imaato oo marti ay kula joogto oo inaad gabadha ay soo maamusho aad rabto oo adigana dadkii martida aha aad dhex fadhido hebla waxaad keen wixii isaga aha ay garab marto ma garan aha
xataa raashinka ay karinayso gabadha waa hilmaan hadday dhaliil ku jirto sax
qaybiin bay kuu keeni haye waayo qalbigeeda baa meel kale jiraa inuu dareenka ku jiran waxaa waaye ninkan gabar buu shukaansadaa wax buu kugu soo wadaa waay mise hadal aas ay dhibsatay inuu dhahay
ya mise hadal ay dhibsatay inuu dhahay nacamtum billah haye
marka dhaliilaha hortaba way iska fara badan yihiin wax yar ma aha mhm
laakiin eh, meesha dhaliisha u hor ay ka imaanayso waa markuu cidda maamulkeeda uu hallaabo waaye oo maamul aan isku ogeyn maaji uu soo galo haye
oo hadal la iska wey waayo qofka hadalka aad leedahay uu kaa qaadan waayo dhaliil markaan bay imaanaysaa uu soo degaysaa xuseenow ah ereyadan aan kuu sheegi doono mid xulo
haye
ee waxayna daba socotaa arrimahan hadda ka hadlayno
nacam ilaa gabadha markay kuu wanaagsan tahay ee kuu fiican tahay waxay hadallo fiican bay ku odhanaysaa soo ma ahan aad iyo aad seexo
seexo soo seexo
soo seexo ila soo ila soo seexo gacaliye ila soo seexaan ka qaadan iyo macan mau seexannaa oo ma baxnaa
ila soo seexaan ka qaata waxaasoo dhan bo war naga seexo
a a a a way runta taah taa way runta bo naga soo seexada ninkii fahmi waaya ka waran aa kii fahmi waayo Ah.
kii fahmi waayo maoga kolley waa meel dad baa u qaban baan umalayn haye meel bahor baa u dulaysaa warka kee qaadanaysa adigu ila soo seexan qaadan haddii habeenkaa ila soo seexo lagu dhihi waaya ka waran war naga seexo lagu dhaho
naga seexada waa liisugay ogow meedaa reer ma jire haddee ku dhaha xuseen oo seexo seexo waan ku imaan ka waran ayadana aa waa laiga tegey
xuseen aad baa umaadsantahay laiguma soo noqon
aad baa umaadsantahay xuseen aad buu umaadsan yahay saaxiibkaasi xuseen baliir idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibayaal aad baad umaadsantihiin saaxiibayaal Eh, barnaamijka hogaanka gabagabadii aan soo gaarnay waad ku mahadsantahiin sida qurux badan u dhegeysanaysaan oola socotaan arrimaha qoyska aan diiradda saaka ku saareen dhegeystayaal yusuf bakad iyo muscab ismaaciil ee si wada jir u daadiinaya maalinta berito ayaa ballay inanu ah saaxiibaal mowjada iska bedelan haska wicina si wararkii barnaamijyada aysan inii sheegin inay laafin saaxiibaal sidaasi nabadgelyo